bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala اlimaamu alxafiظ بn xaجر alcasqlaniy raximah اllah taعalى wاlmusnd fi qowli أhli الxadiiثi hada xadiiث musnd huwa marfuucu صaxaabiyi bsnadi ظaahirh اlاtiصاal wاlmusnadu musnadka fii qowli ahli اlxadiidi ahlu xadiidka qowlkooda ee ku saabsan ay dhahayaan haadaa xadiidun musnadun ay dhahaan huwa isagu marfuucu صaxaabiyin صaxaabi waxa uu kor yeelo waay bisanadin sanad daahiruhu daahirkii lagu kor yeelo sanad daahiruhu اlitisaalu daahirkiisu uu yahay itisaal ayb wuxuu rabaa marka inuu ka hadlo almusnad meeshaan macnihiisa marka wuxuu leeyahy walmusnadu fii qowli ahli اlxadiidi hada xadiidu musnad marka ay dhahayaan kani waa xadiid musnad ah wuxuu ka ixtiraazayaa maala hada kitaabu musnadun ayuu ka ixtiraazayaa musnadku marka mu-alafaadka laga hadlana wuxuu ku saabsan yahay kutub si gaara loo qoro oo saxaabada inta saxaabiga la tarjam tarjamo loo yeelo axaadiidtiisa hal meel lagu wada qoro haddana mid kale la galo axaadiidtiisa meel lagu qoro kaas waa mas'alo ku saabsan qaab wax loo sannifo laakiin marka ay leeyihiin culamaa ulxadiid hada xadiidun musnadun waxa ay ka wadaan waayo wax isaga hadda uu rabo inuu ka hadlo ee ma raba hadda isaga inuu ku fahamsiiyo kitaab musnada maxaa la dhahaa iyo maaha waxa uu ka hadlaya ayb wاlmusnadu fii qowli ahli اlxadiidi hada ay dhahayaan kani xadiidun xadiid waayo musnadun musnad ah huwa marfuucu صaxaabiyin صaxaabi waxa uu kor yeelo bisanadin sanadna ku imaanayo sanadka oo daahiruhu daahirkiisu alitisaalu uu yahay cibaaradana sharxeeda waa soo wadaa fa qowlii aan idhi marfuucun kaljinsi waayo mar haddaan marfuuc idhi waa jinsi jinsi marka uu ku leeyahay taxtahu anwaac anwaac baa hoostiisa noqonayso oo anwaacda isaga hoostiisa noqonaysaa jinsiga waxaa ka mid a marfuucu wuxuu noqon karaa mursal wuxuu noqon karaa munqatic wuxuu noqon karaa mid mutasilu sanad ah waxaasoo anwaacaa soo hoosgelaysa isaga dhexdiisa ayb fa qowlii marfuucun aan dhahay kaljinsi waa jinsi oo kale wa qowlii aan idhina saxaabiyin marfuucu saxaabiyin uu yidhi kalfasli waa sooc cibaaradan marka saxaabiyin waxbay ka soocaysaa waxbay soocaysaayo yakhruju bihi waxaa ku baxaya isaga maa shay baa ku baxaya rafacahu taabiciyu taabicigu ou rafciyo fa inahu waxaa taabicigu rafciyaa mursalun waaye musnad ma noqonayo ayb ow amase man waxau rafciyo axad duunahu duuna taabiciyi taabici ka hooseeyo fa inahu mucdalun waa mucdal ow mucallaqun ama waa mucallaq leanna hadduu bukhaari hadda yidhaha qaala rasuululahi waa mucallaq soo maha ayb haddii uu taabicu taabici yidhaha qaala rasuulullahina waa mucdal leanna ugu yaraan waxaa maqan taabici iyo saxaabi waa mucdal ayib marka markuu yidhi marfuucu saxaabiyin waa qeyd marka saxaabiyin wuxuu saarayaa marka wixii taabici rafciyo iyo man duunahu waxay rafciyaan wa qowlii aan idhi daahiruhu litisaaluna yukhriju wuxuu bixinayaa maa shay daahiruhu linqiaacu uu yahay markaan idhi daahiruhu litisaal maxaa baxayana wixii daahirkiisu inqiaac yahay ayb wayudkilu wuxuu gelinayaa maa shay fiihi dhexdiisa alixtimaalu wixii aan inqiaac daahir ku ahayn laakiin muxtamal ah waa gelinaa ma ka baxaayo tacriifka ayb taaka taaka in loola socdo waayo warkan wamaa yuujadu wamaa waxa yuujadu la helaya fiih iyo wamaa waxa ayaa gelaya ou gelinayaa yuujadu la helaayo fiihi isaga dhexdiisa xaqiiqatu litisaali laga helaayo xaqiiqatu litisaali min baabi owlaabo kaas kusoo gela hay marka daahiruhu markuu leeyahay marfuucu saxaabiyin saxaabi markuu yidhi waxaa baxaya hayru saxaabi hayru saxaabi wuxuu rafciye musnad ma aha intaas ma garateen ayb ka labaad waxa uu yahay daahiruhu litisaal daahiruhu litisaal shayna waa baxayaa laba waxna waa soo gelayaan waxa baxaya waxay tahay wixii daahiru linqiaac ah xadiidka haddii sanadkiisu uu munqaic yahay inqiaacuna ou jeli uu yahay oo daahir uu yahay musnad ma la dhahayo xagga dhig maxaa soo gelaya marka oo aan baxaynin laba shay wixii mutasil ah oo yacni isagu xaqiiqatulitisaal laga helay waa soo gelayaan horta waxaa kaloo soo gelayo wixii yacni itisaalka muxtamal ku ah inqiaacana muxtamal ku noqon karo meeshaas marka wuxuu ka wadaa inqiaacii khafiga ahaa musnadka waa soo gelaya alinqiaacu alkhafiyu hadda marka idinkay idin joogtaa maa huwa alinqiaacu alkhafiyu inqiaaca khafiga maxaa laga wadaa midka caalimka xadaaqa he maya ya tadliiskaa ka mid a maxaa kalaa ka mid a mursal khafiyaa ka mid a ha inqiaaca ku jiro irsaalka khafiga iyo tadliiska ku jiro daahir miya mase waa muxtamal waa muxtamal leanna markaad fiiriso ninka daahir ma yacni tadliiska inqidaaciisu waa khafi sababta uu khafi ku yahayna waxa ay tahay waa nin sheekhiisii la ou la kulmay xadiid ounan ka maqlin ka warinayo saas markaad u fiiriso waxaa is leedahay labadan qof waa is soo gaareen waana kala maqli karaan inqidaacaas jeli ma ah waa khafi irsaalka khafigana muxuu ahaa mucaasir nin nin ou la mucaasirooday buu wax ka warinayaa laakiin ma arkin haddaad aduu saa u fiiriso labadan nin waa isgaareen marka daahir yani kaasi marka ixtimaalaa ku jiro ixtimaalu itisaalihi iyo ixtimaalu inqiaacihi kaas marka waa soo gelaa tacriifkan marfuucu صaxaabiyin bisanadin daahiruhu litisaal daahiruhu litisaal marka la yidhaha itisaalkii xaqiiqiga ahaa iyo midka muxtamalkao tadliiska iyo irsaalka khafigaba way kugu wada jiraan idan xadiidka uu qof mudallas ah ku jiro cancanana uu ku wariyey waa musnad isaga waa musnad walidaalika kutubta masaaniidda waa lagu soo saaray taasaa kutusaya inuu musnad yahay cibaaro marka ay diqo aad u daran ku jirto waa weliba cibaaradan si fiican uu u taxriiriyey waana laga yaabaa inaadan meel kale ku arkin kitaabkan aan ahayn wayufhamu waxaa laga fahmayaa buu yidhi min ataqyiidi qayditaan biduhuuri lagu qeyday duhuur ana alinqiaaca inqiaaca alkhafiya qarsoon wadalika ka cancanati lmudallisi waay mudalliska cancanadiisa waalmucaasiri wa ka cancanati almucaasiri mucaasir cancanadiisa waay alladii kaas oo lam yahbut ounan sugnaanin luqiyuhu la kulankiisa waa irsaalkii khafiga laa yukriju ma ka bixinayo alxadiida xadiidka can kownihi musnadan ahaanshihiisa uu musnad yaha ka saari maayo maxaa dhacay liiطbaaqi اla'imati a'imadii oo ku wada yani qowlkooda uu ku daboolmay aladiina kuwaas oo kharajuu lmasaaniida masaaniida soo bixiyey calaa dalika kaasuu ku iطbaaqmay qowlkoodii ku wada daboolmay kutubta masaaniidda oo iyagu yacni axaadiidta musnadada lagu wariyo waa ku jira axaadiid dad mudallisiina oo cancanay cancanadoodii iyo irsaal khafiya iyo waa laga helaya taas marka waxay ku tusee tacriifkooda musnadku inuu shamlinayo inqidaaca khafigana khulaasat lqowl marka waxay tahay musnad waxaa u shardi ah in horta uu marfuuc yahay waa qasab waxa rafcinayana waa inuu saxaabi noqdaa waa labo sanadka lagu warinayana waa inuu noqdo sanad daahir ahaan mutasil ah xaqiiqa ahaan maa daahir ahaan ayb wahada tacriifu tacriifkanina muwaafiqun liqowli اlxaakimi xaakim qowlkiisa oo waafaqaya ee uu yidhi almusnadu musnad maa rawaahu lmuxadisu waa waxa uu muxadisku wariyo can shaykhin shaykh uu ka wariyo shaykha oo yudharu samaacuhu minhu ou muuqa la muujinaya markaas yadharu ama yadharu yadharu saas yudharu buu idhiga yadharu maa rawaahu lmuxadisu muxadidka wuxuu wariyey waa can shaykhin uu ka wariyo yadharu samaacuhu maqalkiisa ou daahirayo minhu isaga uu ka maqlay xaggiisa wakadaa shaykhuhu shaykhiisana waa la mid min shaykhihi uu ka maqlay muttasilan isaga oo xiriiro sanadkiisa ilaa saxaabiyin ilaa saxaabi intii ka ah ilaa rasuulillahi sala alla ly slam warkaas dhan marka lasoo khulaaseeya waa tacbiirkan marfuucu saxaabiyin bisanadin daahiruhu litisaal wa ama alkhaiibu khaiib faqaala wuxuu yihi almusnadu musnad almutasilu waay waa xadiidka sanadkiisu xiriiro facalaa hada qowlka khaiib haddaan qabanno almowquufu mowquufka idaa jaa-a haddii uu yimaado bisanadin sanad uu ku yimaado sanadka oo mutasilin mutasil ah yusamaa cindahu musnadan baa agtiisa lagu magacaabayaa ilaa isaga ma muxuunan shardinin marfuucnimadii unan shardisanin wuxuu shardiyey keliya itisaal bis idan marka xadiidku haddii uu saxaabi ku eg yahay oo nebigaba aan loo koryeelin sanadkuna mutasil yahay cindahu musnad waay marka khadiib lbaqdaadi agtiisa facalaa hada almowquufu idaa jaa-a haddii uu yimaado bisanadin mutasilin ku yimaado yusamaa cindahu musnadan baa lagu magacaabayaa laakin qaala wuxuu yidhi ina dalika kaagaasi qad yatii inuu yimaadaa la arkaa laakin biqilatin ayuu ku imaanaya wa abcada bnu cabdilbar waa fogeeyey ibnu cabdilbar xaysu qaala markuu yidhi almusnad lmarfuucu musnad waa wixii marfuuca isagana muxuunan shardinin itisaalki walam yatacarad uma banbixin lilisnaadiba fainahu yasduqu waaa ku wuxuu ku rumoobayaa cala almursali mursalki walmucdali walmunqaici idaa kaana almatnu matnigu haddii uu yahay marfuucan walaa qaa'ila bihi wax sidaa dhahayaana ma jiro fain qalla cadaduhu halkan wuxuu ka bilaabi rabaa marka culuwi iyo nusuul culuwigu waxaa weeyaan u dhowaansho loo dhowaado yacni nebiga ama loo dhowaado imaam oo sifo caliye ah leh sarrayso laba u qeybsamaa marka culuwi mutlaq iyo culuwi nisbi alculuwi lmutlaq waxaa weeyaan in tiro yar nebiga lagu gaaro sal ll ly slam ee tiradaas yarna hadba waxay ku xihan tahay qofka waqtiga uu joogo dabcan hadda ibnu xajar oo kale inta ugu yaroo nebiga uu ku gaaray toban qofood waay beynahu beyna nebiyi casharata anfus toban qofood baa ayaa u dhexayso meeshaas marka de ibnu xajar oo qarnigii sagaalaad ah siddeed boqol konton iyo labadiiba u dhintay waa qarnigii sagaalaad waa ibnu xajar isagoo qarnigii sagaalaada haddii nebigu ou toban qofood isagii nebiga u dhexayso waa caali binisbati lahu isaga agtiisa caali buu u yahay waana culuwi mutlaqu u yahay leanna nebigu tiro yar ku gaaray baynamaa hadda maalan nasaa-i oo kale marka uu toban nebiga u jirsanayo isaga culuwi uma noqon karto ayib saa darteed marka kutubu sita marka la fiiriyo inta ugu yar ee nebiga ay ku gaari karaan waa saddex iyagay nebiga saddex qofooda u dhexayn karto bukhaari dhowr labaatan iyo laba xadiidoo saasoo kale uu leeyahay tirmidi hal xabaa ku jiro wahaakadan kuwa kale maba lahanba yacni ugu yaraan afara ugu yar aada bay ugu yar yihiin hulaahiyaadku ayb marka kutubu sitoo kale hulaahiyaadka as laga helo waa culuwi mutlaqa culuwi oo mutlaqa ayb marka culuwiga nisbiga ahna wuxuu yahay ama in kitaab la gaaro ama in yacni musanif yacni la gaaro haddii dariiqiisa la mari lahaana ou dheeraan lahaa inta isaga laga leexdo yacni shuyuukhdiisa iyo laga waafaqo xaggaas waxyaabahaasuu ku keeni doonaa ku imaanaya qaala fain qalla haddii uu yaraado cadaduhu ay cadadu rijaali sanadi sanadka rijaashiisa tiradooda faima an yantahiya inuu gaaro uu ku dhammaado ila nabiyi sal ll l slam nebiga bidalika alcadadi alqaliili cadadkaa yar uu ugu dhammaado binisbati marka loo eego ilaa ayi sanadin aakhara sanad kale yaridu bihi uu soo ku soo arooraya dalika alxadiidu xadiidkaas bicaynihi isaga cayntiisa bicadadinna uu ugu soo aroorayo cadadka oo kahiirin badan marka tirada yar waxay noqonaya culuwi tirada badanna nusuulay noqona ow amase yantahiya inuu gaaro ilaa imaamin imaam imaamka oo min a'immati alxadiidi a'immada xadiidka ka mid ah imaamka oo dii sifatin sifa u saaxiiba caliyatin sarreyso sifada sare maxay tahay kalxifdi xifdi waalfiqhi fiqhi iyo waaldabdi waaltasniifi iyo sanifaat wagayri dalika min asifaati almuqtadiyati iyo kaas keyrkiisoo tilmaamaha keenayso litarjiixi rajiixitaan wadalika ka shucbata shucboo kale waay wamaalikin waalthawriyi washaaficiyi waalbukhaariyi wamuslimin wanaxwihim iyo iyagoo kale falawalu kan hore kan hore marka koo ku dhaca wahuwa maa shay waa yantahi ila nabiyi sal ll l slam nabiga gaaraye alculuwu lmutlaqu waaye midkaa hore culuwi mutlaq fain itafaqa hadduu iswaafaqo an yakuuna sanaduhu sanadkiisu inuu noqdo saxiixan soo tiro yar haddana uu saxiix yahay sanadku kaana wuxuu ahaanayaa huwa isagu algaayata alquswaa yoolka ugu dambeeyau noqonayaa hadduu isla kulansado sixa iyo tiro yaroo nebiga lagu gaaro waa heer sara wa ilaa haddii kale sanadkii dacfi baa galay laakiin tiradu waa yar tahay fa suuratu lculuwi culuwiga suuradiisa fiihi isaga dhexdiisa mawjuudatun mid laga helayo maa lam yakun hadduunan ahayn mawduucan hadduusan ahaanaynin mowduuc fa huwa kalcadami mawduucu fa huwa mawduucu kalcadami oo kale wuxuu ku leehay xadiidka culuwiga culuwiga mutlaqa iyo haddii laysku helo sixatu sanad gaayat lquswa haddii la waayo oo culuwi mutlaq maca dacfinna culuwigii waa joogaa ayaa la dhahayaa haddii laakiin culuwi uu yimaado mutlaqa maca wadcin oo waaba xadiidkii waa mawduuc markaasi wax culuwiyaa joogana lama dhahayo lianna mawduucu wujuuduhu ka cadamihi waay waathaani kan labaad alculuwu nisbiyu waa culuwi oo nisbi ah waay wahuwa maa yaqilu lcadadu waa waxa cadadku uu yaraanaya fiihi isaga dhexdiisa ilaa dalika alimaami imaamkaa intii ka ah inta laga gaarayo walow kaana alcadadu cadadku haba ahaado min dalika alimaami imaamkaa laga bilaabo ilaa muntahaahu meesha ugu danbaysaa kahiiran mid badanba ha ahaado ayb wuxuu ku leeyahay culuwiga nisbiga ah waa in imaam la gaaro yidhi soo maaha imaamkaas in tiro yar lagu gaaro la ma fiirinaysid imaamka laga bilaabo ilaa iyo nebiga sal alla l slam hadday doonaan ha bataan meesha laga fiirinayo culuwiga nisbiga ah waxa ay tahay qofka raawiga ah iyo imaamka uu gaarayo inuu tiro yar ku gaaro tiro yar inuu ku gaaro marka loo eego haddii uu meel kale kasoo dhici lahaana ay dheeraa lahayd hadhow marka inta u dhaxayso imaamkaas ilaa man fowqahu ma fiirinaysa ma la fahmayna wa huwa ma ayb waqad cadumat waqad cadumad way weynaatay raqbatu lmutaahiriina dadkii dambe raqbadooda fiihi fi lculuwi culuwiga ay jeclaanayaan oo aada u rabaan ayb xataa galaba dalika ilaa uu arrinkaa ka qaalib noqday calaa kahiirin in badan korkooda oo minhum iyaga ka mida mutaakhiriinta bixaysu meel ahmaluu ay ihmaaliyeen alishtiqaala in lagu shuqloomo bimaa shay huwa isaguba ahamu minhu ka muhiimsan mutaakhiriintii culuwi bay aada u raadiyaan waxayna ka mashquuleen qaarkoodna waa ka qaalib noqday ilaa ay ka mashquuleen wax ka muhiimsan culuwi waa maxay in xadiidku sugnaado in la raadiyo oo xadiidka cilal in laga baaro oo yacni ama waxyaabaha in laga baaro iyo ruwaaddiisaoo la baaro wa inamaa kaana alculuwu culuwigu wuxuu ahaaday marquuban fiihi mid la jecel yahay likownihi ahaanshiyadiisa darteed aqraba inuu mid u dhowaanshiyo badan yahay ila sixati sixada sababta culuwiga loo jecel yahay waa maxay sixaduu u dhow yahay sababna iyo waqilati alkhadaaya iyo khada yaraan ayuu u dhow yahay liannahu maxaa yeele maa min raawin raawi ma jiro min rijaalilisnaadi isnaadka rijaashiisa ka mida ilaa walkhata'u khata'u jaa-izun caleyhi waa ku bannaan yahay nin kasta oo sanadka ku jiro khata' waa ku bannaan yahay gaf fa kulamaa mar kastoo kahurat ilwasaa'idu waasidooyinku ay bataan wa taala sanadu sanadku ou dheeraado kahurad madaanu tajwiizi kahurad way badanaysaa madaanu tajwiizi bannaynta la bannaynayo maladeeda maxaa bannaynta la bannaynayo qofkan inuu gafay maladaasi waa badanay marwalba wa kulamaa mar kastoo qalad ay yaraatana qalad waa yaraanay adiga hadda haddii aada baarayso saddex qof iyo marka aada lix qof baaraysid keed ka heli og tahay khata lixda qof yaa saddexdayaa yidhin yaa lixdaa laga heli annaga hadda kama hadlayno waxay lix qof warisay iyo saddex maaha waxaan ka hadlayna waaan saddex qof ayaan rabnaa inaan baarno mid mid u baarno in uu yacnii hiqo yahay iyo in dabdigiisu yar yahay iyo in kale marka mar waxaan baaraynaa saddex qof bis saddex qof inaan qalad ka soo dhex helno ayaga iyo lix marka la baarayo in qalad laga dhex bixiyo lixdaa badanaysa hadhow baab shahaadaha ha aadin wahaakadaa marka hadday toban noqdaanna ixtimaalka qaladku waa ku dhow yihiin mar walba ilaa toban qofaa la fatashaa ayb fakulamaa kahurat ilwasaa'idu wadaalo sanadu kahurad madaanu tajwiizi ayaa badanayso wa kulamaa qalad qalad waxaan caqli kama kama kama tagana fain kaana fi nuzuuli nuzuulku haddii uu yahay marka nuzuulkee la dhahaa waxaa kasoo horjeeda culuwiga waay tirada badan hadday tahay dhexdeeda masiyatun darajo darajada oo laysat filculuwi culuwiga aan ku sugnayn kaan yakuuna waaba inuuba yahay rijaaluhu raggiisu rijaalu nuzuuli waay awhaqa kuwa ka hiqanimo badan minhu min alculuwi min rijaali alculuwi ow amase axfada waa ka xifdi badan yihiin ow afqaha waa ka fiqhi badan yihiin aw ilitisaalu ama itisaalkaa fiihi fi nuzuuli nuzuulka dhexdiisa adhara waa mid ku muuqasho badan falaa taraduda markaa taradud ma jiro lagama laablaabanaayo fi ana nuzuula nuzuulka xiina idin markaa owlaa inuu habboon yahay sanadkii naasilka ah maanta rijaashiisii markaad baartay waa rag xufaad ah hiqaad ah fuqaha ah kan caaliga ahna sidaas ma aha nuzuulkaa fiican wa amaa man rajaxa qofkii rajaxay annuzuula nuzuulka mutlaqan sideeda oo aan bictibaarin u fiirinin ee yidhi sanadka naasilkaa iyo caaliga naasilkaa raajixa yidhi waxtaja xujaystayna bianna kahrata albaxhi baarbaaridda la baaraya badideeda taqtadii waxay keenaysaa almashaqata in la dhibtoodo fayacdumu lajru ajrigaa weynaanaya marka waa laga helaya ninkaan maanta dhan waa dadaalaya hadba kitaabuu ku ordaya ajar badan uu helaya fadalika kaagaasi tarjiixun waa rajixitaan biamrin lagu rajaxayo ajnabiyin arrin cilmigan musطalaxa ajnebi ka ah innaga hawaab iyo kama hadlaynin waxaa laga hadlaa waxay tahay baabkan musطalaxa de waxaa weeyaan sixa iyo ku tacalluqa ayb hadaad xoogaa inta hafle iskaga qaado waxyaabo kale aad ka hadasho ma mar walbana de faniga ama baxhiga murajaxaad murajaxaadka ajnabiga waa laga ilaaliyaa mar walba dadka markay doodayaan ama aada akrinayso culimada khilaafkooda iyo marka la akrinana waa ku arkaysaa mararka qaar mararka qaar bay la gashaa murajaxaad ajnabi ah ayb fadalika tarjiixun biamrin ajnabiyin waayo camaa ajnabi ka ah yatacallaqu ku tacalluqu bitasxiixi watadciif cilmu lmusطalaxna tasxiixi tadciifo amaradiisu ay ahayd wa fiihi ay alculuwu nisbiyi culuwiga nisbiga ah dhexdiisa waxaa waxaa ah almuwaafaqatu muwaafaqadii afar noocu sheega almuwaafaqatu walbadalu wاlmusaafaxatu wاlmusaawaatu almuwaafaqatu baa ka mida wahiya muwaafaqaduna alwusuulu gaarid waayo ilaa shaykhi axadi lmusanifiina musanifiinta midkood sheekhiisa in la gaaro intee laga gaaraana min gayri طariiqihi musanifkaa dariiqiisa gayrkiis maala bukhaari sheekhiisu waa qutayba qof dambe ayaa wuxuu gaarayaa maalan qutaybuu ka soo dhacaa haddii uu dariiqa bukhaari maro qutayba wuxuu noqonayaa qofka koo iyo tobnaad haddii uu dariiqa bukhaari ka leexdo oo uu dariiq kala marana qutayba wuxuu ku gaarayaa toban qofka tobanaad uu noqonaa qutayba dariiqii musanifka marka uu ka leexanaa dariiqan caaliga ayuu qaadayaa musanifkiiba waafaqaa marka xagguu ka waafaqaana sheekhiisuu ka waafaqaa ayb ayb min gayri ariiqihi ay ariiqi ariiqa alatii ariiqa oo tasilu ilaa dalika almusanifi musanifka yani gaarayso almucayani ee mucayanka ah mihaaluhu rawa lbukhaariyu can qutaybata can malikin xadiidan falow rawaynaahu haddaan warino innaga min ariiqihi aan ku warino ariiqiisa kaana baynanaa annaga iyo bayna qutaybata waxaa ahaanaya hamaaniyatun sideed qof walow rawaynaa dalika alxadiida isla xadiidkaa haddaan warino bicaynihi isaga laftiisa marka kii hore u fiirso falow rawaynaahu min ariiqihi min ariiqi lbukhaariyi min ariiqi lbukhaariyina maxaa laga wadaa bukhaari laftiisaa la maraa oo sanadka ku jiro sideed baa marka annagii qutaybe noo noo dhexaynayso ayb walow rawaynaa dalika alxadiida haddaan warino bicaynihi laftiisa min ariiqi abilcabaas asaraaj can qutaybata bukhaari waa laga leexday soo maha markaan waa lagu soo dhacay jidkiisa intee laakiin looga soo dhacay sheekhiisa qutayba maalan lakaana baynanaa wa bayna qutaybata sabcatun ayaa ahaanayso idan dariiqan dambo toddobada waa caali ka kalena wuxuu noqonayaa naasil faqad xasalad lanaa waxaa noo xasishay almuwaafaqatu muwaafaqadii baa noo xasishay maca albukhaariyi bukhaari maciisa aan waafaqno fii shaykhihina aan ka waafaqno sheekhiisa bicaynihi cayn ahaantiisa maca culuwi lisnaadi lala qabo cala lisnaadi ilayhi maca culuwi lisnaadi isnaad caaliya lala qabo muxuu caali ka yahayna cala alisnaadi isnaad caali uu ka yahay ilayhi ilaa ila albukhaariyi lagu gaaro ayb wa fiihi ay alculuwi nis marka kaama la fahmi muwaafaqada wa fiihi ay alculuwi nisbiyi waxaa dhexdiisa ka mid ah albadalu bedelka wa huwa bedelkuna alwusuulu gaarid waayo ilaa shaykhi shaykhihi hadda meeshii laga waafaqay bukhaari sheekhiisa hadda waxaa laga waafaqaa shaykhu shaykhihi shaykhu sheekh ayou ahay marka sanadkii hore maalik ah marka waa muwaafaqadayay u xasilay hadda maalik ma u xasilayso qutaybay u xasilay hadda yani hadda markaan annaga qutaybaan waafaqaynaa marka bedelka soo socda wa fiihi lbedelu bedelku dhinac marka laga fiiriyana muwaafaqo waa iska yahay leanna muwaafaqo wuxuu u yahay shaykhu sheekh musanifka sheekhiisa ayaa la waafaqaa shaykhu lmusanif ayaa la waafaqaa baynamaa muwaafaqadii hore waxaa la waafaqaya musanifka laftiisa ayb wa fiihi ay alculuwi nisbiyi albedelu baa dhexdiisa ah wahuwa alwusuulu gaaritaan waa ilaa shaykhi shaykhihi la gaaro kadalika kaan yaqaca lanaa waa inuu noo dhaco dalika lisnaadu isnaadka bicaynihi cayntiisa min dariiqin ukhraa dariiq kale ila alqacnabiyi ayaan uga soo dhacaynaa can maalikin marka qutaybaan ka leexanay so uma jeedin qutaybaan ka leexanay nin la siman oo qacnabi ayaan markaas aadnay isagaasaa wuxuu nagu xiray maalik dhinac markaad ka fiirisana yacni cabdullaahi bnu maslamata alqacnabiy ayaan bedelanay aan soo soo bedel qaadanay qutaybaan iska bedelnay albedeludu meeshaas meesha ayb kaan yaqaca lanaa dalika alisnaadu bicaynihi min dariiqin ukhraa uu noogu dhaco ila alqacnabiyi can maalikin fayakuunu lqacnabiyu wuxuu noqonayaa bedelan bedel ayuu noqonayaa fiihi dhexdiisa min qutaybata laga bedel qaatay haddii marka dariiqa qutaybe aan mari lahayn dadkaan ugu bada lahay waa laga leexday dariiqulqacnabiyaa la maray waa soo yaraadeen dadkii waa caalim culuwi nisbi ah marka waana bedel wa akharu maa inta ugu badan yactabiruuna ay ka ictibaarinayaan almuwaafaqata iyo walbadala iyo bedelka idaa qaarannaa haddaan muqaaranayno alculuwa culuwiga aan ku muqaaranaysiino wa akharu maa yactabiruuna almuwaafaqata inta ay muwaafaqada ictibaarinayaan iyo walbedela bedelka idaa qaarannaa haddii aan ku yani dhinac dhigna waa alculuwa culuwiga yani muwaafaqadan iyo bedelka waa marka aan culuwiga muqaaranaysiino marka ay ictibaarka leedahay culuwi baan muqaaranaysiinaynaa maxaan ka wadnaa yacnii dariiqii aan kasoo leexanay waa naazil inuu noqonayo kan aan usoo leexanayna inuu caali noqonayo marka muqaarana marka haddii tan la maro iyo tan marka laysgarab dhigo ayaa muwaafaqadu ay noqonaysaa caali bedelku uu noqonayaa caali haddii laakiin wax culuwiyo imaana aynan jirinoo bedelkii iyo muwaafaqadaba hadday isku mid noqdaan ee muwaafaqadu ictibaar ma leh markaas hadda masalan dariiqii abilcabaas alasam iyo dariiqii bukhaari hadday sideed iyo sideed ku wada imaadaan ee baab culuwi ma joognaba markaas ee marka muwaafaqada la ictibaarinayo iyo bedelka waa haddii culuwi lagu muqaaranaynayo oo waxa kasoo horjeeda uu naasil noqonayo waay laakiin haddii waxa kasoo horjeedo iyo iyadii isku mid yihiin ee markaas ictibaar male muwaafaqadu ba wax ictibaara ma yeelanayso ayb wailaa haddii kale fasmu lmuwaafaqati iyo walbedeli waaqicun biduunihi waaqicun mid dhacayo weeyaan biduunihi la-aantiisa wa fiihi ay lculuwi nisbiyi waxaa dhexdiisa almusaawaatu wahiya musaawaatku istiwaau cadadi lisnaadi isnaadka cadadkiisa isla ekaanshihiisa min araawi laga bilaabo ilaa aakhirihi ilaa meesha ugu danbeyso ay lisnaadi isnaadka isnaadkaas maca isnaadi axadi lmusanifiina musanifiinta mid kamida isnaadkiisana lala qabo maciisa yani isnaad iyo isnaad uu leeyahay musanifiinta ayaa isla ekaanaya yani macnuhu waxay tahay kuwana waa toban ibnu xajar oo kale toban uu ku gaaray nasaa-ina toban uu nebiga ku gaaray waa isla egyihiin isnaadkan iyo isnaadkan musani axad lmusanifiin isnaadkiisa iyo kaaga markuu isla ekaado ayaa musaawaadku la dhaha kan yarwiya waa inuu wariya anasaa'iyu nasaa-i maala xadiidan xadiid yaqacu ou dhacaya beynahu isaga iyo beyna nabiy sal ll slam nabiga fiihi dhexdiisa axada cashara nafsan kow iyo toban qofood fayaqacu lanaa dalika alxadiidu xadiidkaas baa dhacaya bicaynihi biisnaadin aakhara isnaad kaleo noogu dhacaya ila nabiy sal ll slama yaqacu baynanaa anaga fiihi isaga dhexdiisa o beyna nabiy sal l slama axada cashara nafsan kow iyo toban qof baa anagana noo dhexaysa in nebiga fa nusaawi waxaan la ekaanaynaa annasaa-iya nasaa-i min xaysu alcadaadu xagga tirada maca qadci nadari iyadoo aragtida laga goynayo can mulaaxadati dalika alisnaadi alkhaasi isnaadkaas khaaska ah milicsigiisa iyadoo aan la fiirinaynin marka ninkan dambe ibnu xajar ayaa u noqonayaa sanad caaliya u noqonaya ibnu xajar isaguo sanad caaliya u noqonaa soo ma garanin leanna inuu inuu la sinma nasaa-i wax weyn musaawaadkiina marka waa kaasa wa fiihi ay alculuwi nisbiyi ayda almusaafaxatu baa ka mida wahiyo alistiwaau la ekaansho waay maca tilmiidi dalika almusanifi musanifka ardaygiisa in lala sinmo cala alwajhi lmashruuxi sidii loo soo sharxay awalan horay koob iyo toban baa nasaa-i nebigu uu ka tegay annaga markaan waxaan ka tegaynaa labayo toban yaa sin maayo marka nasaa-i ardaygiisa iyo ibnu xajaraa sin maayo kaanamaa marka ibnu xajar wuxuu u dhigmaa marka inuu nasaa-i salaameey oo kale leanna ardaygiisii hadduu la ekaaday kaanahu inuu salaamo kale la mid noqon musaafaxa saasaa loogu bi wasumiyad waa lagu magacaabay musaafaxatan baa lagu magacaabay lianna alcaadata caadadu jarad waxay ku dureersantay fi lgaalibi sida badan bilmusaafaxati isgacanqaad beyna man talaaqayaa labada qofoo kulmay dhexdooda wanaxnu anaguna fii hadihi suurati suuradan kaanaa laqiina nasaa-iya anagoo nasaa-i la kulannay oo kale wa fakaanaa saafaxnaahu waaba anagoo gacanta gelinay wayuqaabilu lculuwa culuwga waxaa muqaabalaynaya biaqsaamihi almadkuurati aqsaamtiisii la sheegay annuzuulu baa kasoo horjeedo fayakuunu wuxuu noqonayaa kullu qismin qeyb kasto oo min aqsaami lculuwi culuwga qeybihiisa ka mida yuqaabiluhu waxaa kasoo horjeedo qismun qeyb min aqsaami nuzuuli ka mida khilaafan mukhaalifiina inagoo khilaafayna liman zacama qofkii ku andacooday ana alculuwa culuwu qad yaqacu inuu dhici karo geyra taabicin linuzuuli isagoo aan raacaynin nuzuul wuxuu ku leeyahay caali oo aan naasil kasoo horjeedin ma jiraba haddii nuzuul la waayo culuwgiina meesha waa ka baxa fain tashaaraka fain tashaaraka araawiy waman rawaa canhu fi weli culuwga nisbiga qeybaa dhiman asaabiqu wallaaxiq iyo gadaal ka sheegi doonaa waxyaabahaas afartan hadda waa la gartay la tahay muwaafaqada iyo bedelka iyo musaawaadka iyo musaafaxada fain tashaaraka raawiyi hadday wadaagaan raawiga iyo waman qof rawaa canhu uu ka warinayo fii amrin arrin hadday wadaagaan min alumuuri umuuraha ka mid a almutacalliqati biriwaayati ku tacalluqda riwaayada mihli sinni da-da waluqiyi la kulanka yacnii kan culimada uu la kulmay kanna waa la kulmay xagga liqaaga saas da-dana waa isku da- liqaagooduna waa isku mid intaasay wadaagaan wa huwa alaqdu liqaagii buu kuu fasirayaaye wahuwa alaqdu can ilmashaayikhi mashaayiqhdoo laga qaato wa fa huwa isagu annawcu waa nooca aladii yuqaalu lahu la yidhaahdo riwaayat laqraani ayaa la yidhahda raawiga iyo qofka uu ka warinayo hadday wadaagaan umuur ku tacalluqda riwaayada sida siniga iyo liqaaga nooca waxaa la yidhaha riwaayat laqraan liannahu xiina-idin markaa yakuunu raawiyan wuxuu noqonayaa mid ka warinayo can qariinihi nin isaga la simanayo wadaygiisa nin ka warinayo uu noqona faa-iidada marka riwaayat alaqraan ku jirtaa waa maxay inaan loo malaynin sanadka ziyaado inay ku jirto lan haddaad ogsoon tahay ninkaani inuu ka warin karo nin la mid ah sida haalibkaa dadka dabcan ardayga iyo sheekha sida haalibka sheekhaa weyn sida jaadada waa iska saas waa da ahaan iyo liqaaga waxaas oo dhan haddii la arka markii dambe ninkan oo nin isaga la mida wax ka wariyey kadibna sheekh la aaday waxaa la ysdhihi karaa war armaa ninkan meeshaan lagu zaa-idiyey oo ninkan sheekhaas weyn uu ka warina maya baad leedahay riwaayat alaqraan baad jiri karto usug marka riwaayat alaqraan ayaa markaas imaan karto ayb waayahay wain rawaa haddii uu wariyo marka faa-iidada riwaayat alaqraan ku jirtaa waxay tahay inaan wahmi loo malaynin wain rawaa hadduu wariyo kullun mid kastoo minhumaa iyaga ka mid a ayil qariinayni labada qariin canil aakhari mid kasta hadduu canil aakhari ka kale ka wariyo fa huwa almudabbaju mudabbaj ayaa la yidhaha wahuwa akhasu min alawali waa ka khaasan yahay kan hore see uga khaasan yahay mudabbajku waa min riwaayat alaqraan isaga dabcan riwaayat alaqraan kastaa laakiin mudabbaj ma la dhihi karo warkeygaas mafhum ma yahay riwaayat alaqraan waxaa la yidhaha bimujarad nin inuu ka wariyo nin ku la zaman ah oo qariinkiisa inuu ka wariyo mujaradis kaas kalena inuu isaga ka wariyaa qasab maaha ayb mudabbajku laakiin waa suuro khaas oo waxaa keliya lagu magaca lagu magacaabayaa marka kanna uu kan ka wariyo kanna uu ka kale ka wariyo labada dhinac markay riwaayada ka socotaa magaca mudabbaj iska leh laakiin riwaayat alaqraan qasab maaha labada dhinac inay ka socoto waayahay wahuwa akhasu min alawali fakullu mudabbajin mudabbaj kasta aqraanun waayo walaysa kulu aqraanin aqraan kastaana mudabajan ma ah waqad sanafa daara qutniyu wuxuu ka sanifay fii dalika kaagaasi waxbuu ka sanifay ayb kitaabu lmudabaj kitaab la yidhaha wa sanafa abushayk alasbahaniyu fi ladii qablahu riwaayat alaqraanki abushayk alasbahani baa ka alifay abushayk hadda waa ninka kitaabu lcadama iskale waaye taarikh iyo taariikh asbahaan iyo ayuu leeyahay culamaa asbahaan ayuu kitaab muctameda ka qoray taraajimtooda iyo waxyaabaha kitaabu sunnana waa leeyahay kitaabu sunna oo caqiidada uga hadla waidaa rawa shaykhu sheekhi haddii uu wariyo can tilmiidihi ardaygiisa sadaqa waa ku rumoobaysa ana kulan minhumaa mid kasto iyaga ka mid a yarwii can ilaakhari ka kale inuu ka warinayo fahal yusamaa mudabajan ma lagu magacaaba marka mudabaj sheekh ayaa ardaygiisa xadiid ka wariyey dabcan ardayguna de wuxuuba sheekh ugu yahay inuu sheekhiisa wax ka wariyey waa la ogyahay soo maa meeshaas marka riwaayadu labada dhinac waa ka xasishay mudabaj ma lagu tilmaami karaa marka suurada masalada ma fahamteen ardayga dabcan asaga sheekhiisa u dhegaystaa sheekhii baa ardaygii wax ka wariyey labadoodii waa kala wariyeen soo maa riwaayat mudabaj ma lagu tilmaama ma lagu magacaabi karaa fiihi baxun baxi baa ku jiro waالظaahiru laakiin sida muuqanaysa laa maya liannahu maxaa yeelay min riwaayati اlakaabiri can اlasaakiri waay midaas akaabir asaakir ka warinaysay gele watadbiijuna ma'kuudun waxaa mid laga qaatay waay min dibaajatay اlwajhi wejiga labadiisa dhinac fayaqtadii wuxuu keenayaa an yakuuna dalika kaagaas inuu ahaado mustawiyan min aljaanibeyni labada dhinac mid ka siman dibaajatay lwajhi wejiga labadiisii dhinac labada dhinace marka wejiga waa siman yihiin soo maha ma kala waa weyna ee markaa sheekh marka uu ka warinayo arday sinaantiaan jirin marka saasaan mudabaj loogu magacaabaynin falaa yaji-u fiihi haadaa kan ku imaan maayo marka ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed